In ka badan boqol arday ayaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay madarasadaha hoose iyo dhexe ee Cabdulaahi bin Cumar ee magaalada Beledweyne. Ardayda heshay fursadaha waxbarasho ayaa isugu jira danyar iyo aqoon aan awoodin qarashaadka waxbarashada. Axmed Maxamed Daarood, maamulaha madarasada Cabdulaahi bin Cumar, ayaa ka warbixiyey ardayda ay fursadaha waxbarasho siiyeen iyo sida ardayda ay kusoo xusheen.
taas ma cadadna walaa xisaabna waaye ardayda hadda meesha dhigato waxaa u badanba danyar iyo waxay u badan yihiinba maaragtay dad hooseey u badan yihiinba marka arday agoon way ku jiraan ayagana oo fursadaas waxbarashada helay oo ilaahi subxaanahu watacaala uu u makaniyey marka kuwo kaleento ayagana waa waan rajaynaynaa haddii macnaha iyo aan aragno inaan qabanno mar walba dugsigu wuxuu u furan yahay bulshada danyarta iyo dadka maaragtay tabaalaysan inuu soo kiciyo ayuu u furan yahay wallaahi markii ardaydaas laisku celceliyo taqriiban boqol way gaarayaan boqol arday boqolkaa arday marka waxay isugu jiraan kuwo maaragtay qeybta maadiga dhigto iyo qeybta diiniga kuwa dhigto kuwo labada dhinac dhigtaba way isugu jiraan hadda galaas eightko kale qaar baa ku jiro galaas sevenko kale qaar baa ku jiro fasalka lixaad oo kale qeyb baa ku jirto shanaadka oo kale qeyb baa ku jiro inkastoo hadda ay u badan yihiin ardayda maaragtay oo sidii maxaalahay afaraadka iyo saddexaadka iyo labaadka ay u badan yihiin wallaahi horta ardaydaas waxay u soo gaareen qaar horta waxa waaye annagaaba aragno oo inta u booqanay kasoo maaragtay waxa waaye waalidkoodii ama ciddii markaas mas-uulka ka ahayd oo haysay baa inta noo timid nala sheelgaraysay oo caqabadihii jiro iyo qaabkay tahay iyo noo noo sharaxay
dhanka kale qaar ka mid ah ardayda dhigta madarasada cabdulaahi bin cumar ayaa ka waramay waxyaabaha la baro waxaan ka mid ahay ardayda dhigto iskuulkan oo fasalka lixaadaan dhigtaa magaceegu askirmuuma xasan waxaan ka mid ah ardayda fasalkan dhigato iskuulka waa magac cabdulaahi ibni cumar waxaan ahay fasalka lixaad waxaan ka bartaa ingiliish soomaali xisaab saynis cilmiga bulshada iyo soomaali iyo tarbiya iyo carabi waxaan u mahadcelinaa waalidiinteeda oo heerkan ay soo gaarsiiseen oo ay soo gaartay iyo macalimiinta igu soo dadaashay magacii waan istaax sheeme cabdi waxaan dhigtaa darsada cabdulaahi ibni cumar galaaska waxaan galaaska shanaad ayaa ahay maadooyinkana waxaa dhigtaa sanad saynis iyo xisaab iyo cilmiga bulshada iyo tarbiyo ardaydan fursadaha waxbarasho ka helay madarasada cabdulaahi bin cumar ayaa u badan kuwa danyar ah oo waalidiintoodu aysan awoodin in ay ka bixiyaan qarashaadka waxbarashada waxaana madarasadani ay siisay fursado waxbarasho oo si bilaash ay ku baran karaan